odayaal waa salaamantihiin dhammaantiin saxaafadda iyo wasiirada iyo howlwadaryada dowladda ayaa fadhiya halka waxaan rabnay inaan maanta caddayno dekeda boosaaso oo maalmahan dadku wax badan akhriyayaan inaanay xirayn cidna u xirayn kale hay-ad u xirayn biyaano u xirayn ee ay furan tahay dekeda boosaaso waxyaabaha qaarkood oo runtii dadku faafinayaan oo ay ka mid tahay dekedii waxaasaa loo xidhay waxa loo xidhay waxaan umaleynaya ganacsadana waa ka wada hadhadalay maalintii joogta ma xirayn iyadu waxay ahayd system in la maro qaabka qaabka maaratay dekeda haddii dee aan wixii la dejinayn in la yihahdo ka leexo oo kale maaratay beerska laakiin wax kaloo xirnayni aanu jirin qaabkay doonta ha u timaado waxaan ka codsanaynaa nimanka gaadiidka ee doonyaha wada wax jarge salnimo kordhin waa la ogyahay waad jiraysaa qaab xisaabeed runtii oo qaab qofna wuxuu xisaabinayo ninku wuxuu onayaa qaar ba aragtay gacantaydu waa sidan iyo mid sidan yiraahda iyo mid xagga yirahda waa isku mid laakiin jargeska wax la kordhiyey shacabka reer boosaaso ma jirto waa sheeko been aweeye waa jiri waa jirtay waxyaabaa laga wada hadlay laakiin wax dekadoo la xidhay ma jirto kharajkii laga qaadi jiray dooyahana waxba lagama bedelin kii kaleo wax badeecadda caadiga oo dee cashuurtaana wax laga bedelay ma jirto laakiin maamulka dekeddu dee waa wareegey oo system ba ku wareegay taasi waa way la socdaa maamulaya shacabku biano baa maamuleysa nimankaasaa managementka iyo waxoo dhan iskale laakiin systemkii aan ku heshiinay iyo heshiisku siduu ahaa oo aan ganacsatada reer puntland isku ogeyn wax laga bedelay ma jirto arrintaasaa muhiim ah waxaan ka codsanaynaa shacabka iyo ganacsatada gaar ahaan ganacsatadu inay doonyaha soo xidhaan waxaan ka codsanaynaa inay shacabka dhibaanna ma fiicna waxaa fiican ganacsatadu dadka alaabta ay u sideen inay u dejiyaan waxay leeyihiin inay la degaan sidoo kale arbaabada doonyaha wataa oo runtii hadda mushkiladda ugu weyn ah oo hadda dhibta keenaysa haddii doontu aanay wax dejinayn ama aanay rabin inay wax dejiso ama aad diidaan inay dekeda ku soo xirtaan dee dekedaa kale geeya haddaad deked kale u haysataan waxaa fiican inaan si fiican u wada hadallo nimanka saaka arbaabada halka saaka aanu u yeeray oo aanu dartood u shaqaynaynay oo aanu habeeniyo maalin u shaqaynayno ma aha inay annaga qaabkay doonaan dowladdu awood bay leedahay wax kasta inay samayso dowladda xaq bay leedahay waa maqlaaya qaar waxa ku hadlaya dowladda ma dowladda waa adkeysan kartaa bilay adkeysan kartaa laakiin sharciga waa wixii sharciya waa la hirgelinaya cidna laga habaysan maayo wixii dheeraadku ah qofka shacabka ah oo weliba shacabkaa fuulaya oo aanan waxba ka bedelin dadka fidmada la dhex maraya magaalada oo aan dadka fidmada la dhex maraya oo cid kastii ku dhex jirto oo xag jirkii ku dhex jiro oo uu ku dhex jiro mid kaloo dan lihi oo uu ku jiro mid isagu shaqaba ka dhigtay oo de halkaa dhaqaale ka hela qaar baa jira dadka soo maogid ase business ay u tahay inay maalin kasta keliyeed gareeyaan ama business ama cid lacag kaga qaata dhibta magaalada dadka dhibta magaalada ganac dadka ku kiciya oo fidmada abuura loo dulqaadan maayo waayo waan ognahay dad bay business caadi u tahay halka inagu karaatiinta ka shaqeyno qaar baa keliyeed garaynaya si qof lacag ugu dhiibo si ay ugu hadlaan ama ugu sheegsheegaan shacabka taa uga digaynaa waxaan aada iyo aada uga codsanayaa ganacsatada reer boosaaso iyo puntland inay shacabkooda u naxariistaan ma aha anagu dowladdu anagu saab waxa weye dowladdu iyo waa haysan kartaa waa maamulan kartaa waxeeda laakiin waa in shacabka oo dadka wax loo sido oo masaakiinta wax loo sido loo dejiyaa waa codsi wixii dhib qaba oo leh wixii baa qaldan ama baharkiiya waa noo iman karaan way iman karaan waa waa nala xisaabtami karaan waa nagala hadli karaan sida wax jiraan laakiin maaha in la yidhaahdo hostage dadka laga dhigto war qaldanna loo sheego waxaan uga digayaa shacabka reer boosaaso iyo reer puntland inaan dekedaa waxba iska bedelin taasaanu la taaganahay ninkii dee wax kale raba ama arrin kale wataa dee inaad iga mid noqon maayo waa ka tegayaa dekedda ma taagnaanayo laakiin waxaan jeclaan lahaa shacabka reer boosaaso inay la socdaan fidmowalayaasha iyo kuwa ku hoos jira oo oo raba dalka inay ka dhigaan sida dhibaatooyinka ka dhacaya dalka dee muqdisho iyo waxa ka socda ka soo wada ha ka digtoonaadeen waa uga digeynaa ninka shaarka iyo surweelka keliya sitay aan shaqo kale lahayn oo aan meel laka soo kicin oo aan maalin shaqo tegin maaha shacabka inuu beenu sheego ganacsadaha arbaabka ah oo doontaa dadka wixiisa ku sita inuu ku haysto kama yeelin cidna kama yeelin waa codsi waxaan ka codsanayaa dadka ganacsatada ee gaadiidka ka mas-uula inay dejiyaan badeecadda una dejiyaan siday u deji jireen wax isbedela maadaama aanu jirin waa mar labaad waa mar saddexaad waa codsi yaan dowladdaa xidhay la oran yaan bianoobaa xidhay la oran cid xirtay ma jirto iyagaa diiday iyagaa diiday saasaan rabnaa shacabka inaan u sheegno midda kale yaan shacabka laga dhigin remote caadi ah remote-ka markii alaab la saarayo kakalaa wada oo reer boosaasow yaa remote laydinka dhigan yaa remote laydinka dhigan inta maaragtay inta nin dhib wadaa intuu idin yimaado remote-ka idin suran oo been idiin sheegi mashiinada meesha laga wado waa la yaqaanaa marka runtii aada iyo aad waxaan uga digayaa reer shacabka aan u cadaynayaa inaanay waxba ka jirin waxa ganacsatada iyo arbaabadu dekada dekadda u xidheen taasaan u cadaynayaa haddii aanay tahay horaa waxu jireen ha yimaadeen ha xisaabtameen haddii wax isbedelaan waala- waa la arkaya laakiin ma aha in shacabka la dhibo waxaan arkaya dad badan oo ganacsataa oo runtii qaylinaya oo alaabtooda loo dejin waaye oo cabanaya oo layaa iga soo dejiya dee adeer ka daa ummadda ha dhibin cid baad leedahay baa wax dhibtee adinkii baa dhibaye dadka waxooda u dejiya waa codsi ganacsatada dad waaweyn oo dad ehel ganacsato waaweyn oo kale ordaysaanu aragnay oo raba in alaabtooda loo dejiyo war arbaabow war dadka alaabtooda u dejiya oo ummadda waxooda ha loo dejiyo oo dhibta ha laga daayo warka iyagu intaasuu ku saabsan yahay wixii kale oo tafaasiila oo bahalkiiyana insha allah mar garaanu sheegi doonaa laakiin arrintaanu caddaynayna waxaa weye dekadda boosaaas waxay u xidhan tahay dadka gaadiidka wata iyo oo diiday inay yimaadaan laakiin deked xiran haba yaraatee ma jirto sidaa hawlo socdeen reer puntland sidaa hawlo socdeen ganacsatada puntland sidaa hawlo socdeen hooyooyinku sidaa hawlo socdeen ciidamadu sidaa hawlo socdeen dhalinyaradu